دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalk ayaa mar kale dil bareera waxay ka geysteen magaalada muqdisho dowladdiina ayaa waxaa loo qabtay bajaajleyda iyo harqaanleyda saaku ku dhaqaan munaasabad ay maxad ku soo xiranaysay beesha jareerweyne ayaa waxay ka dhacday magaalada jilib ee walaayada jubbooyinka ehelka nin jabuuti ku xiran ayaa magaalada hargeysa warbaahinta kula hadlay iyagoo dulmi iyo cadaalad darro lagula kacay ka cabanaya mujaahidiinta alqaacida ee maqhribul islaami ayaa waxa ay xaqiijiyeen in amiirkoodii duqeyn lagu dilay intaa waa qodobadii warka waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada dowladda federaalk ayaa mar kale dil bareera waxay ka geysteen magaalada muqdisho sida warkan uu ku eegayo maxamed cali aadan dilkan oo loo geystay nin xirfadla ah ayaa waxa uu ka dhacay suuq ku yaala degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho ninka la dilay ayaa ahaa farsamayaqaan ka shaqaysan jiray dhisidda guryaha askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa u yimid ninkan xilli uu ku guda jiray shaqadiisa muran soo kala dhex galay ninka agdhowaa ninka la dilay ayaa sababay inuu xanaaqo askariga isagoona xabad ku dhuftay ninka farsamayaqaanka ah qaar ka mid ah dadkii ka agdhowaa goobta uu falka dilka ah ka dhacay ayaa ka warbixiyey qaabka ay wax u dhaceen qofka la dilay waa wiil oo xasuuqan ka qaraabto oo walaalkeena ah oo masaakiin ah oo musbaarada alwaaxyada kabiyo oo gurigeyga degan oo walaal ka dhigani oo walaalkeeni ah gurigeyga iridiisaan lagu dilay aadeeyaa la yidhaahdaa magaciis aadee maxamed aadan cabdale cusmaan allah marka wiilka wiil walaalkeenu ahaa nin sharaf badanoo ahaa xasuuqaan dhan waxjoo way jeclihiin nin dhib badan ma ahan waa mid iska afgaawan oo masaakiin ah wix lagu dilin waxaan arkaa inay qalad weyn tahay dadkan waa dad soomaaliyeed dadkan waa dad soomaaliyeed ma aha in maalayacni dadka layskaga didilo ma aha in shacabka soomaaliyeed la dhibaateeyo ma aha nin qori wato cunug yar oo aasaaskay ka sii yar inaa bisoole iisoo qaado bistool igu soo taago bistooladii igu soo taagaya walaalkeygii meesha soo maray walaalkeygii haddana mataqaanaa bistoolo kale labaad la baxsadeen wixii waa isku dejiyey ilaan ka weynahay oo meeshan shaqa igu socota nin sarmaraayo ku jiraan ah in laga jibiyo ma ogolay anoo isku dejinayo hal xabad gami gabar kaleoo macaamil eh oo degmada ka shaqaysan waa ii fadhisaa oo kursi mataqaana laga gadaayo wiilaa ii imaado wuxuu dhaha dukaan kale xagga ku yaalaa mataqaana u dhahay gabaraa kuu fadhisaa inta keenso ama xagga ugu gada aday ku taalaa gabadhii waa soo wada intaan keenay macaamil ay ahayd degmadeenna ka shaqaysaa degmada xamarweyne waxaana joognaa xaafadda marwaas markii labaad waa ciidankan waxay guri ka dhigteen oo mataqaana furun ay ka dhigteen markasti marka nin laba boqol dhalinyaro saddex boqol dhalinyaro soo saari kar gacmo mashaqaysta gacmeena dhiig ku filan dhiig kale galaan hanoo celinin walaalayaalo dilkan ayaa ku soo aadaya iyadoo goor sii horeysay sidaan oo kale askari ka tirsan dowladda federaalka uu nin odayah u dilay laba kun oo shilin soomaali ah oo uu isagu xaq u lahaa dowladdiina ayaa waxaa loo qabtay bajaajleyda iyo harqaanleyda saaku ku dhaqan maxamed mudey axmed ayaa warkan faahfaahinaya maamulka islaamiga ah ee degmada saaku ayaa seminaar islaami ah u qabtay qaar ka mid ah xirfadleyda sida xarqaanleyda iyo dadka ku shaqaysta mootobajaajta dowlada oo lagu qaatay duruus kala duwan ayaa lasoo gabagabeeyey toddobaadkan munaasabadii gunaanadka waxaa ka hadlay culimo uu ka mid yahay sheekh xayaakallah waxaan u baahanay ikhwaani inaan noqono dad dhowrsoon khaaslatan nimankiina murcumaalka ah welibana qolada bajaajlayda lagu magacaabay waxaa laydinka rabaa ammaano aad u adag inaynu akhlaaqiyaadkeennu hufi weyno inaynu gaalo ku dayano inuu shaydaan inaga lameersado inaynu malaayacni noqono inaynu dameerdhaan raacdi noqdo wallaahi wabillaahi watallaahi khasaare taa ka weynsan jirin ikhwaani shaydaan maa waana idin farhaya شيطان ما دورسون إذا فرعي شيطان ما خير إذا فرعي شيطان ما إله إذا كعاوني دين تين إذا كعاوني أبدا والله حتى هداد خير كسام يصاب خير قان كقادته خير ولا بكار تاني نكاس مياد ولا ورمض ويس لما يسترسا ورجيل حقه هو كم ربيل أم حق الذنب كم ربيل جيل حق يصير ذنبات شوكتا وردك التوجيه إخواني وحال ذكر عمرك إنه فقينا أذكروا قادان ninka bajaajlaho kasab xalaalaad wadataa harqaanlaho kasab xalaalaad wadataa kasabkaa xalaashaha ilaali marka haddaba qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowladda ayaa ka waramay shucuurtooda saddex maalmood ayaan dooro qaadanay dowladda waxaan ku qaadanay midda koowaad dabeecadda wanaagsan xusnul qulub tan labaadna salaada tan saddexaadna xishoodka iyo maxay aheydee dhowrsanaanta ayaan ku qaadanay waxaa lasu dardaarmay in oo maxay aheydee shiigii xumaanta laga fogaado oo ilaahay laga cabsado kuwa harqaanlayaashana ilaahay ay ka cabsadaan bilcaanta waxay cabirayaan waxaas oo dhan ay ka fogaadaan ay iska deeyaan kuwa oo maxay aheede oo bajaajlayaashana ayagana in oo xaruurta oo maxay aheede bajaaji gadaal usoo fuulayan in iska celiyaan wax walba oo wanaagsan inay sameeyaan dadka khayr inay isu dardaarmaan saas baan isu dardaarnay
dowladdan waxaan ku qaadanay xisnul khuluq wanaagsanaanta waxaa kaloon ku qaadanay ammaanada waxaan kaloo ku qaadanay salaada insha allahu waxaana kalo dardaarmay bajaajiley ayaan ka mid ahay in aan la qaadan karin bilcaan muxaram aan wadan waxaa kaloo aad noogala dardaarmay dhowrsanaanta haweenka mu'miniinta magayga waa maxamed xasan cabdi dooraan ka qaadanayna saddex maalmood la socotay waxaan ka qaadanay salaada iyo dhowrsanaanta iyo xusnul khuluq maamulka islaamiga ah ee degmada saakow ayaa juhdi badan ku bixiyey sidii uu u dhisi lahaa wacyiga bulshada qaybaheeda munaasabad maxday kusoo xiranaysay beesha jareerweyne ayaa waxay ka dhacday magaalada jilib ee walaayadda jubbooyinka maxamed ciise ayaa inoo faahfaahinaya
قل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa waxaa ka dhacday munaasabad si qurux badan loo soo agaasimay oo ay ku qalinjibinayeen ubadka u dhashay beesha jareerweyne oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ardayda ayaa ka qalinjibisay macadka bilaal binu rabax ee ka furan wilaayada islaamiga ee jubbooyinka waxaana xafladda kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan ugu horeyn ardayda ayaa sameeyey bandhig ay ku muujiyeen waxa ay soo barteen
العزيز في قهري العالم بحال العبد في سره وجهري الجائد على المجاهد بنصري ولا ناصر لمن خذلا ولا خاذل لمن نصرا تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح maamulaha macadka bilaal ibnu rabaax ayaa sharaxaad ka bixiyey macadka iyo maraaxisha uu soo maray iyo sidoo kale ardayda waxa ay halkaa ka barteen
waxaa idin hor fadhiya waxaa weeye ardada ka soo takharujtay ama ka soo qalinjibisay macadka bilaal ibnu rabaax beelaha jareerweyne tiradoodana waxaa weeye siddeetan iyo laba arday wey duruustii laba sano loogu talagalayna way qaateen duruustaana waxaa kow ku ah xifdinta qur'aanka kariimka iyo culuumtiisa tafsiirka qur'aanka kariimka axaadiista iyo culuumtooda fiqiga iyo usuushiisa iyo qawaaciddiisa waxaa ka mida siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mida naxwaha waxaa ka mida luqada carabiga waxaa ka mida farta soomaaliga waxaa ka mida xisaabta ayaa ka mida duruusta dhammaantoodna waa lagu imtixaamay imtixaamkana ardada kaalmaha ka galeen isla goobtan ayaa lagu abaalmarin doonaa haddii ilaahay uu yidhaahdo sidoo kale waxaa halkaa kelimad ka soo jeediyey sheekh maxamed balle oo ka mid ah culimmada diinta islaamka wuxuuna la dardaarmay waalidiinta beesha jareer weyne isagoona ku dhiirigeliyey inay ubadkooda waxbarashada kula dadaalaan odayaasha jareerweyne waxaan leenahay iyo haweenka waa kuwan midhihiinnii lacagtiinnii dhaqaalihiinnii gellaydiinnii wiilashiinnii xoogga la maqnaa midhahoodii waa kuwan wiilashan hadda meesha yimid ma la mid baa midka baxwaya baalashka wata ee fadhiya magaalada jirib farqigu muxuu yahay kan waxbaa la maray kanna cambahaasuu sugayaa markuu soo dhaco waxaa la doonayaa waxa weeyaan macad kale karatan bacda alkara ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا إن أيضا دكتان بالدونية سأي أنغطو بيش الجرر وينه ضد علمي بنانك جيي أو وحبرتي أو ضد كودي بري nabadoon ismaaciil haaruun oo ah afhayeenka golaha nuqubada wilaayaadka islaamiga ayaa isna halkaas ka hadlay wuxuuna bogaadiyey ardayda oo uu sheegay inay soo bandhigeen bandhig aad u sareeya waxaadna tusteen wax qalbiga iyo maskaxda iyo niyadu ku qabowdo waxaadna tusteen wax ilaahay raalligeliya waxaa loo baahan yahay oonnu idinku boorrinaynaa halkaa inaydaan kaga hadhine sidii sheekh balliba sheegay kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shanba way idiin hadhaye inaad gaadhsiistaan haddii alla idmo oo xagga ilaahay laga helo qabaa'ilada dega wilaayaadka islaamiga ayaa waxaa u furan macaahid sharci ah oo ay wax ku bartaan carruurtooda waxaana macaahidaasi ay sare u qaadeen mustabaha aqooneed ee carruurta da'da yar ehelka nin jabuuti ku xiran ayaa magaalada hargeysa warbaahinta kula hadlay iyagoona sheegay in dulmi iyo cadaalad darro lagu hayo waxa ay sheegeen in wiilkooda gardarro lagu haysto islamarkaasina islamarkaasina uu ku xiran yahay dalka jabuuti halkaas oo shisheeye kala duwan uu saldhigyo ku leeyahay muddo lix sano ah ayuu xiran yahay hooyada dhashay wiilkaasi oo aada u murugaysan ayaa waxay tiri dhibtan ugu dhacday adduunku wuu iska ogyahay ma waalidan ma waadilan waxba ku cadayn oo waxba lagu qabaninoo aayar intuu aqalkiisii saq dhaxa laga qaaday jabuuti loo dhiibay oon lana tusin dhibtii wixii uu lagu qaaday oon maxkamadiisa la tusin oon la geyn oo lanagu maslaxayay waanu waa tuhuno waan wax ninkan wax laguma haysto ee maxkamadda lasoo geni doono maxkamadda ku sugi jirnay imise cisho oon lanoogu keenin kabacdi saan maxkamadda la keeni lahayn jabuuti baa la geeyey airboodka markii laga qaadanayay layidhi laga saaraya layidhi ajaani baanu sidnaa ajaani mu ahayna mase- mawaadil buu ahaa waana ajaani baa layidhi waa etoobiyaan baa layidhi qalbiid kalaa lagu sheegay ninkii caqli dhiiba si kale u fahmaya inankayga sida lagu qaaday niyadayda aan waxaa la geliyey inankayga inaanba laba iibsaday ama la badashay waran caddaa dhiibay oo nin walba dhu- uu dhimanna kii dhintay baa dhiibay oo madaxweynihii baa dhiibay oo sirdoonkiibaa dhiibay oo dharkiisii halkii baa lagala hadhay markii la qaadayey waa dharka ii qaada halkii buu dharkiisii kaga tegay isagoo qaawan baa jabuuti loo qaaday markii dambeanu u tagnay dowladdiina wax waanu soo celin waa la soo baadhaya dhulkiisa maa lagu baadho dhulkiisa maxaa loogu baadhi waaye maxkamadiisa maxaa loo geyn waaye meeshaa waxbaa ka muuqata
annaga wax inankaasi dembiyo halkaa u yaala maxaanu samaynaa markaanu dhi "Maxaa- wax dembiyo halkaa u yaala ma jirto annagu meel laga haystana ma garanayno kadib markaysaa nagu yidhahdeen annagu somalilantii qaaday iyaguna may odhan laakiin annagu waxaan u aanaynaynaa somalilantii qaaday maanta inay inankayaga haysatoon jabuuti ba haysan sidoo kale nin ay ehel yihiin ninka xiran ayaa asiguna dadkii goobta ka hadlay ka mid ahaa runtii bayaankaasi wuxuu ka hadlayaa muwaadin reer gabiley ah oo hadda ka hor somalilan intay xidhay haddana ay u gudbisay dowladda jabuuti oo haatan muddo badan ku xidhan maxayhada saldhigga jabuuti markii koowaadna maahayne marar badan waan ka wada waan ka hadalnay arrintaasoo waxa weeye beesha iyo dhammaan gobolkan gabiley dhaqm- oday dhaqameedkii dib uga ka hadlaynoo baaqaawa la wada diray laakiin wax jawaabe lagama helin halkan waxaa iskugu yimid qoyskii cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan oo ah muwaadin somalilander ah oo loo dhiibay wadanka jabuuti ayna u dhiibtay dal somaliland waqtigii een, uu siinayo madaxweynaha ka ahaa wadanka Een, kolley hadalka badin maayo warka waa laga wada dharagsan yahay Een, runtii kolley waa arin intaaba dee nagu mudnaa oo kolley dhibaatooyin fara badan ay waalidka ka soo mareen annaga naga soo mareen xaaskiisii ay ka soo mareen ubadkiisii ay ka soo mareen markaasi hooyanaa kolley u indhabeeshay loona qalay indhaha Een, markii ay soo aragtay kabacdi ay dee sidii waxoogaa ay ka roon tahay markii ay laba jeer ay u tagtay ay indhaheeda kusoo aragtay markaa ay aad markaa sidii u dhaanto dad badan oo muslimiin ayaa waxay ku xiran yihiin xabsiyada maamulada soomaalida ah ee shisheeyaha la shaqeeya iyo weliba xarumaha shisheeyuhu uu ka furtay gudaha soomaaliya waxaana dadkaasi lagu haystaa diintooda oo keliya mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaami ayaa waxay xaqiijiyeen in amiirkoodii duqeyn diyaaradeed lagu dilay salmaan axmed ayaa ka waramaya waad mahadsan tahay walaalka hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaam ayaa si toosa ugu dhawaaqay istishaadka sheikh abi muscab cabdilwaduud oo ahaa amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaam mu'asasada al-andalus ayaa baahisay kelimad uu jeedinayo mas-uulka iclaamka ee mujaahidiinta alqaacida ee maqrab al-islaam al-sheikh abu cabdililaah kaasoo ummadda muslimka ah meel kastoo ay joogto uga tacsiyeeyey istishaadka al-sheikh abi muscab cabdilwaduud oo uu sheegay in dowladda faransiiska ay ku beegsatay waqooyiga dalka maali halkaas oo uu ku sugnaa sheekh cabdulilaah mas-uulka iclaamka ee mujaahidiinta alqaacida ee maqrab al-islaam wuxuu sheegay in sheekh abi muscab cabdilwaduud uu ku dhowaad soddon sano oo ka mid a cimrigiisa ku qaatay saaxaadka jihaadka iyo furimaha hore ee dagaalada ee isagoona intaa ku sugnaa dhabbaha jihaadka markii dambena gaaray rajadii iyo himiladii uu ku taamayey oo ahayd in lagu dilo waddada allah أمتي الغالية إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إخواني المجاهدين القابضين على الجمر إخواني الأسرى القابعين في سجون الظالمين يطلبون الفرج مع كل فجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجرنا وأجركم في فقيدنا وفقيدكم أمير قاعدة الجهاد ببلاد المغرب الإسلامي الشيخ الهمام والفارس الدرغام أبي مصعب عبد الودود على إثر غارة فرنسية بشمال مالي شاء الله أن تكون خاتمة لسبع وعشرين سنة من الجهاد لم يعرف خلالها الراحة ولم يغمد سلاحه حتى نال مراده وسلم السلعة إلى مشتريها في أعظم صفقة بين العبد وربه كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله sheekh abu cabdulilaah wuxuu dhanka kale sheegay in duulaanka faransiiska uu kusoo qaaday wadamada caalamka islaamka gaar ahaan maqrabul islaam uu fashilmay islamarkaana uu ku jiro saacadihii ugu dambeeyey mujaahidiinta dhankoodana ay sii wadi doonaan halganka jihaadka ee lagula jiro soo duuliyaasha isagoona sheegay inay ka argoosan doonaan ee dowladda faransiiska oo ka dambeysay ee dilka sheekh abi muscab cabdilwaduud dhowr maalmood ka hor ayay ahayd markii dowladda faransiiska ay si toosa ugu dhawaaqday in sheekh abi muscab cabdilwaduud iyo rag la socday ay ku beegsatay qaybo ka mid a waqooyiga maali gaar ahaan deegaanada xuduud beenaadka waxaana tan iyo markaas warka xaqiiqda ah laga sugayey ee mujaahidiinta alqaacida ee maqribulislaam kuwaasoo xilli ka mid a habeenkii xalay si toosa iyaguna u shaaciyey una xaqiijiyey in uu shahiiday asheykh abi muscab cabdilwaduud kumuu ahaa sheekh abu muscab cabdilwaduud ee taariikhdiisa jihaadka halkay dhararsan tahay goormuu kusoo biiray jihaadka ee muxuu kaga dhignaa mujaahidiinta taariikhda oo dhammaystiran ee asheykh abi muscab cabdilwaduud iyo kelimadda lagu shaaciyey istishaadkiisaba ee waxaan kusoo gudbin doonnaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ee soo gelaya galabta insha allah
رحل الكريم عن العيون والغاب
وسنواصل مسيرة البذل والتضحية والعطاء وسنستميت إلى آخر قطرة من دمائنا في قتالكم وجهادكم
صاحبا
warkii oo dhegeystayaal idin kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan saakay waa inaga intaa